saaka dagaal aroortii oo laba iyo tobanka ah waxaa nimanka khawaarijiinta ahaa aan ugu soo weeraray qaraxyo iyo weerar culus ma garat laba iyo tobanka lixda aroornimaad ula jeedaa ha salaada subax adig markii laga baxay ay weerar ugu soo qaadeen qaraxyo iyo weerar oo isdaba joog ah haye see wax u dhacee markaa buundo buundadii oo biyo hereenka xilligii gumaystihii talyaaniga kun sagaal boqol konton iyo afartii la dhisay qarax bay ku dhufteen buundadii kale ee caadiga ah sideetan iyo lixdii la dhisay oo labadaba waxay ku yaalaan magaalada jidka jididka oo wadnaha oo laamiga goynaya midaasayna ciidankii degenaaya baa difaacay wixiina qarax qarahii waa la fashiliyey dagaal culus baa ka dhacay meesha waana laga guuleys wax khasaaroo dagaalka ilaa hadda ka dhashay annaga kulley weerar iyo difaac way kala fiican yihiin ayaga weerar baa ahaayeen annagan difaac baan ahaynay hal askari aa nagu dhinta ayagan meydkooda meel ay geeyaan ay leeyihiin maanta meydadka qaarna waan ka reebna wixii kalena waa waa way qaateen wixii hub ah laga furan kulley waa soo bandhigi doonaa waxaad sheeganaysaa in al-shabaab aad rag badan ka disheen idinkuna hal qof idinkaga dhinta dagaalka meeyadkaad aragteen dhinaca al-shabaab intay leegyihiin wallahi hadda sidaan annaga aan warbixinta aan ka heloyn waxay qaateen meel buudya la leeyahay oo kow iyo toban kilomitr ay u jirto meydadkooda ay geysteen afartan iyo kow qof meyd waa qaateen ragga meeshaas ay ku duugayaan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan magaalada qoryoole iyo agaariheeda maleeshiyada al-shabaab aad bay ugu xooganaayeen ciidamo dowladda ka amar qaatana magaalada way joogeen muddo see ku suuro gashay in bartamaha magaalada idinku soo weeraraan magaalada difaac banaanka ah ma laha miyaas qoryooley ciidamo dawla ma joogaan qoryooley waxaa joogo ciidamadii dawladdu waxay ka soo guureen labada kun toban iyo shanta bishii maarso ciidan waxaa jooga qoryooley difaacay ciidamo deegaanku u dhashay oo isu aruuriyey hantidooda iyo xoolahooda inay difaacdaan oo ma aragtay cadowga soomaaliyeedna inay iska diyaar u ahaa joogo oo xaquuq oo dawladna aan siinayno oo alxamdulilah oo naftood furiyaalaa joogo wa waa gartay marka magaalada jawigeeda guud waa sidee magaalada haddaad sawir ka bixiso magaalada jawigeeda beel waaye hadda boqolkiiba boqol waaye ciidankan deegaanka joogay oo difaacay al-shabaabna qaraxyadeeda fashila ku dhacay waa laga guuleysto hub a laga furtay meedkooda magaalada udhexyaala annaga qorshaha inagu wuxuu yahay dawladda federaalka soomaaliya ciidamada xooga dalka ayadaa u qaabilsan waxaan fariin ugu dirayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha taliyaha xooga ciidankaas haddii la qaladeen waayo xaquuq la siin waayo waa kasoo bixinayna annaga magaalada ha qabta shabaab